goobaha ay ka socotay codeynta saddexda degmo ayaa waxaa saakay salaadii subax kadib yimid dadweyne aada u danaynaya inay codeeyaan oo ay soo doortaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ay ku dhaqan yihiin guddiga doorashada peg ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa qabsoomidda saddexdan degmo oo ka haray ilaa soddon degmo oo horey loo qabtay goobaha doorashada amniga aad ayaa loo sugaya waxaana joogay ciidamada booliiska sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugnaa wakiilada xisbiyada iyo korjoogayaal eegayay nidaamka doorashada ay ku socoto dadweyne aan goobaha codbixinta magaalada garowe kula kulmay ayaa iiga warbixiya dareenkooda magaceyga waa fardowsa maxamed cali dareenkayga aad buu fiican yahay maashaa allah maadaama doorasho naloo keenay oo codeeya naloo yiray hadda ka hor codeen maan arki jirin ma garatay ugu horreysaan codeeyo magacayga waa maxamed xasan xuseen aniyo waa first time aan codeeyo weyniyo maad garatay waxay ugu cusubaya but waxaa weye waxaa u maleynay tahay horumar la gaaray ma garatay waana ku faraxsanahay in qofkii cod maaragtay la hirgeliyo mataalta gudoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee pek axmed maxamuud cumar ayaa v o a uga waramay doorashada maantay
bismillahi raxmaan raxiim weriga nuux muuse aad baad u mahadsan tahay saaka lixdii subaxnimo halkan kaga dhawaaqnay in saddexda degmo ay u dhaqaaqeen doorasho goobaha codbixintuna ay furan yihiin isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnay baa waxaa si rasmi a u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan si guudna sideetankii seejo ama sideetankii goob codbixin aan ugu talagalnay isla way furantay wax caqibada iyo wax dhibaatooyina ilaa hadda aan marayno labayo tobankii doornimo ma jiraan guud ahaanna goobaha degmooyinka kala duwan waxaa soo warinaya ama soo tebinaya warbaahinta oo meelaha qaar leef kaga jirta guud ahaanna waxaa goobaha codbixinta u qeybsan shaqaalihii doorashada ama codbixinta ka shaqaynaya doorashada golayaasha deegaanka oo ka socday hay-adda doorashooyinka iyo muraaqibiintii ka socday xisbiyada oo goobta fadhiya iyo korjoogtadii ama ka socotay bulshada rayidka guud ahaantood arintaas siday saaka u bilaabatay u shaqaynayaan shaqo wanaagsan bay hayaan tiimamkii caafimaadka ciidankii booliska kulli waxay hayaan shaqo wada jira oo aada u qurux badan goobahan soo kormeeray ama soo maaragtay tegey magaalada dhexdeeda ahaa ilaa dhowr goobood oo codbixin baan tegey runtii arrin cajiiba iga muuqatay siday u wada shaqaynayaan maxaan ku lehay wax dhibaato aan dadku sheeganayn safafka si wanaagsan loogu jiro iyo runtii waxay muujinaysay dadku siday diyaarka ugu yihiin iyo rabitaan ugu hayaan inay maaragtay codkooda dhibtaan oo golayaashada deegaanka ay soo doortaan ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa intaa saacadaha noo harayna in shaqadu ay saa kusoo socoto guud ahaan waxaan u mahad celinayaa tiimamka howlwadannada ah oo dadaal badan muujiyey oo maaragtay aan in yaroo nasasho ah waxa ka shac lahayn qaarkoodna waxaa laga yaaba aroortii lixda subaxnimo inaana quraacan haddana raalli ku yihiin inay ku shaqeeyaan duruufahaas oo aad dareemaysa inayna jaanis u helayn inay xitaa koob shaha ku cabaan runtii waa arrin ammaan mudan weeye dadkuna wax dhibaataa kumay dareemayn safafka dhaadheer ay ku jiraan runtii kaysasku islamarkaa ay dhacaan ama haddii lasoo weriyo waxyaabaha qaar meelo toos bay waxay usoo dhacayaan halkan aan joogno maaragtay xarunta la socodka doorashada ah islamarkaaba waxaanu ka gaaraynay xad deg deg ah waxaan rajaynayaa in ay saa inoogu dhammaato maqrib markii la gaaro lixda subax lixda maqribnimona ee guddoomiyaha goobta ka mas-uulka ahi wuxuu ku dhawaaqayaa in goobtu ay xiran tahay haddii uu jiro saf taaganna safka isla halkaa uu ku xidhan yahay oo intaa taaganuna ay maaragtay markaa codayn karayso markii ay dhammaato safafku ay dhammaadaan laguna dhawaaqa in goobaha la xiray toos waxaa u bilaabanaya codtirintii isla goobtaasaa xisbiyadu waxay ku ogaanayaan codadkii ay ka heleen goobaha kabacdi bay degmada usoo gudbi doontaa degmada gudoomiyaha degmadu kaga dhawaaqi doonaa xisbi kasta intuu ka helay degmadaas kabacdi bay xarunta dhexe usoo gudbi doontaa xarunta dhexe ayaana natiijada hordhac ahayd ee guud ku dhawaaqaysa kabacdi bay maxkamadu u gudbi doontaa saasaan lagu shaacin doona natiijada rasmiga kala dambeynta intaa nidaamka tirintu socoto iyo inta udhexaysana wixii cabashooyina iyo wixii khilaafaada lagu xalin doonaa ilaah idinkiis
goobjoogayaal caalami ayaa ku sugnaa goobta waxaa ka mid ahaa jerry macan oo ka tirsan hay-adda bildup jerry ilaa sanadkii labadi kun labaiyo tobankii ayuu isha ku hayay helista doorashada dadka ay codeynayaan inay ka hirgalaan puntland yeah i think the big difference for me is that you can see everybody's involved in this election everybody believes that elections in Puntland are an important way forward for the state of Puntland.
waxaa ii muuqda isbeddel weyn dadkana waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashada waxaana la aaminsan yahay inay tahay tallaabo horumara oo puntland ay qaaday waxaa jiray xiliyo hore oo sidaan oo kale laisku dayayey wax walbana ay diyaar ahaayeen balse ay jirtay cagajiidyo hakinayay inay doorashada qabsoonto waxaa muuqata in iminka dadweynaha iyo guddiga doorashada ay ka dhexayso wada shaqayn islamarkaana ay ku kalsoon yihiin waxaa kaloo aada u xoogan sida guddiga ay u wajahayaan arrimaha doorasho iyagoo muujinaya xirfad sare iyo aqoon ay u leeyihiin arrimaha ay qabanayaan ee doorashada sidoo kale goobjoogayaal ka socday hay-adaha ka howlgala puntland ayaa joogay waxaan kula kulmay xarunta guud ee doorashooyinka cabdinaasir maxamed yuusuf buraale agaasime ku-xigeenka xarunta b d r c ee cilmi baarista wuxuuna iiga waramay siday u arkaan in dadka ay codeynayaan
maanta waxaan joognaa meeshii laga xiriirinayay doorashooyinka saddexda degmo ee hadda harsanaa ee puntland subaxdu si fiican bay ku bilaabatay dadku goraray goobaha tageen nabad bay ku bilaabatay lagu galay oo weli safafka lagu jiraa wax cillad ah oo hadda aanu noo muuqatay ma jirto walow ay goor hore tahay laakiin waa loo wada joogaa bulshada caalamka iyo bahda halkan joogta ee mxuaha bulshada rayidka iyo miidiyaha iyo wakiilada xisbiyada iyo kulli waa kor joogteynayaan saddex degmo oo gobolka nugaalka harsanaa bay ka dhacaysaa waxay calaamad u tahay markii sumad u tahay markii saddexaad inay puntland gelayso doorasho qof iyo cod ah labadii kun iyo koo iyo labaatankii labada kun iyo labayo labaatankii iyo saddexiyo labaatankii iyo labada kun iyo afar iyo labaatankii waa markii saddexaad inkastoo ay tahay isla hal doorasho oo doorashadii municipalitiga ama dowladaha hoose ay tahay haddana saddex jeer in lagu noqsado oo la galo waa waayo aragnimo kordhaysa aqoon kordhaysa iyo in saddex jeer hawl maaragtay laqamaqaabiyey oo la galay oo lagu guulaystay marka puntland kule waxaan isleeyahay waxay u tahay sharaf weyn mid kale calaamad way ka tahay doorashadan oo waxay ka tahay labadii kun iyo saddex labaatankii buuq baa jiray isqaqabsi baa jiray sababay markii dambe in doorashadii qayb ahaan ay saddexdan degmo dib u dhacdo tii hoggaanka sarena lagu galo qaabkii hore in marka iyadoo doorashadii dhacday mxuu ahaa hoggaanka iyo madaxnimada puntland janawary kabacdina ay middaan la qabanqaabiyo ay saa ka dhacayso waxay ka calaamad tahay ama sumad ay u tahay puntland ina mar kale dib ugu noqotay oo tareenkii maaragtay doorashada qofkii cod ay dib u fuushay dhanka bulshada rayidka puntland ayaa iyagana qayb ka ahaa qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee garowe godob jiran iyo dangoranyo maxamed daahir yuusuf saalim oo ka socday dallada buunsa ayaa dhankiisa ka warbixiyey doorashada socota
halka sidaad aragteen waa xaruntii la socoshada doorashooyinka ee saddexda degmo ee garowe dangorayo iyo godob jiraan waxaan halka ka samaynay xarunta la socoshada oo aan u tababaray toddobiyo toban khabiir oo ay tababareen khubro soomaaliyeed oo doorashooyinka muddo badan ka soo shaqaynayey hay-adda dimuqraadiyadda iyo la socoshada iyo horumarinta ee arrimaha doorashooyinka ee ay bartiner lahaa amba wadaagla abuunsa ay tababarka siisay waxaan bannaanka u dirnay boqol iyo lixdan wakiil oo kor joogto ah oo seejooyinka ama goobaha codbixinta ee saddexdaa degmo ee jooga waxaa halka marka ku soo dhacaya fariimihii goob kasta oo doorasho ka socoto qaabka doorashadu socoto meelaha ay ku xoogan tahay waxyaalaha ay ku diciifsan tahay doorashadu waxyaalaha khilaafaadka oo dhacay sida loo xaliyey caqabadaha jira annaga doorka iyagu waxaa weeye kor joogto waxaan rabnaa marka u dambaysa doorashada inaan ka soo saarno ribood la xidhiira doorashada dhanka xukuumadda puntland ayaa iyadana ku tilmaamtay tallaabadan in dadka ay dhiibtaan codkooda ay tahay guul weyn oo in badan ay dowladda puntland ku taamaysay sida uu v o a u sheegay wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax cabdinuur walaahi puntland arrintan waxay uga dhigan tahay waa cusub oo beriyey oo soomaaliya u beriyey dimuqraadiyadda u beriyey waxay u tahay jabtar cusub oo ay puntland ku tallaabsatay dimuqraadiyaddu waxyaabaha ay soo dhoweynayso waa dowlad wanaagga iyo in dadku dowladdu u shaqayso waa fursad dadka loo siiyey maanta inay soo doortaan iyagu ciddii mateli lahayd oo golayaasha golaha deegaanku mateli lahayd waa hididiilo cusub iyo rajo cusub oo ah in tanta ku xigtana ay dadku soo doortaan xildhibaankay mateli lahaa iyo madaxweynihii mateli lahaa waa gebagabadii golaha doorashooyinka golaha deegaanka doorashooyinkii qof qof iyo cod ee Puntland in muddo ah ka shaqeynaysay oo saddexdii ugu dambeeyay saddexdii dambe ugu dambeysay maanta ay complete yihiin mahad allah ka gaadho nacamti shaqo badanna waa gashay ee dadka reer Puntlandna runtii saddexda degmo inay eh, shad- soo- la soo gaarsiiyo degmooyinkii hore aad bay ugu haminayeen doorashada saddexda degmo ee maanta qabsoontay ayay ahayd in horey loo qabto balse khilaaf hareeyey arrimaha doorashada in saddexdaas degmo ay ka dhacaan ayaa waxa uu sababay in dib u dhac uu ku yimaado balse dadka ayaa maanta waxaa aada uga muuqanaysay inay aada ugu faraxsanaayeen in ay dhiibtaan codkooda iyagoo dooranaya dadka ku matalaya golaha deegaanka waana markii ugu horreysay oo golayaasha deegaanka deegaanadan iyo soddonkii degmo ay ka horreysay puntland ay soo doortaan dadka nuux muuse birjeeb v o a garowe